ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa siddeedda bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo duqaymo iyo weerar wuxuushnimo ah ka fuliyey deegaanada cajiidda khaza iyo daanta galbeed afhayeenka muqaawamada oo ka warbixiyey khasaaraha ciidamada maamulka yuhuudda lagu gaarsiiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jiidda khaza asmada ka taagan badda cas oo sii xoogaysatay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ka hadlay isbahaysiga cusub ee iyaga ka dhanka ah ee uu maraykanku iclaamiyey dowlado diiday ka qaybgalka howlgalka wadajirka ah ee lagu qaadayo xuutiyiinta iyo maraakiib beddelay socdaalkoodii badda cas wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda arrintan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah agaasimihii hore ee sirdoonka gudaha yuhuudda oo sheegay in shacabka falastiin uusan isdhiibi doonin maadaama ay u dagaalamayaan madax bannaanidooda isagoo dhanka kale tilmaamay in ciidankiisu aysan wax guulah ka keeni doonin dagaalka ka dhanka ah shacabka reer khaza weerar hor leh oo lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka caynul asad ee ku yaalla dalka ciraaq jenaraal faransiis ah oo sheegay in burburka maamulka yuhuudda uu soo dhowaaday xilli ay reer galbeedku quus ka muujinayaan taageeradooda sahaayinada askar ka tirsan nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad oo lagu dilay weerar lagu qaaday xero ciidan oo ku taalla dalka suuriya iyo dowladda ruushka oo sheegatay in boqolaal askari ay ka dishay yukrain qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ciidamada yuhuudda ayaa duqaymo iyo weerar wuxuushnimo ah ka fuliyey deegaanada cajiidda khaza iyo daanta galbeed afhayeenka muqaawamadana waxa uu ka warbixiyey khasaaraha ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jiidda khaza cabdiraxmaan beder ayaa warbixintan ku eegaya maalinkii toddobaatan iyo lixaad oo xidhiir ah kiyaanka sahyuuniga ayaa wada duqeymaha aan loo meeldayne uu ku beegsanayo ehelkeenna ku sugan magaalada khaza iyadoo saacadihii lasoo dhaafay duqeymo iyo iskoorimaadyo ay ka dhaceen jiidda iyo deegaano ka tirsan daanta galbeed deegaano badan oo dhaca waqooyiga jiidda khaza ayay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada gumaysiga ka geysteen duqeymo wuxuushilimaha oo ka dhan ah dadka rayidka ah duqeymahan ayaa waxaa si wadajira u geysanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroodhista iyo kuwa helikobtarka waxaana deegaanada ay ka dhaceen ka mid ah xaafadda ashajaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza qolyaha difaaca madaniga ee ku sugan jiidda khaza ayaa sheegaya inaysan u gurman karin dadka ay dhibaatada ka soo gaartay duqeymaha wuxshiga ah ee uu kiyaanka saayuuniga ku beegsanayo jiidda sababo ku aadan duqeymaha uu ah mid aan kala joogsi lahayn magaalada kanyonis ayaa ka mid ah goobaha sida maalinlaha u martigeliya duqeymaha xooggan ee uu maamulka yuhuudda ku beegsanaya dadka muslimiinta ee ku dhaqan jiiddan khaza ugu yaraan konton iyo shan ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku shiiday duqeymo uu maamulka yuhuudda ka geystay xaafado ka tirsan magaalada kanyonis waxayna duqeymaha si beegsadeen guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah diyaaradaha gumaysiga ayaa sidoo kale duqeymo ka geystay masjid iyo kaamam ku yaala bartamaha magaalada rafax halkaasoo ay ku laayeen dad aad u badan waxaa burbur xoogan uu soo gaaray masjidka iyo kaamka ay ku jireen dadka muslimiinta ee reer falastiin muuqaale ay warbaahintu soo bandhigaysa ayaana muujinaya meydadka dad badan oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha hoostooda
هجرة إسرائيلية جديدة وكبيرة هنا في مدينة رفح بعد قصف مربع سكني بسلسلة غارات عن عنيفة xasuuqyo kale oo waaweyn ayay yahuuddu ka geysteen magaalada rafax kadib markii duqaymo xoogan ay la beegsadeen dhismayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin masjid iyo guri ku yaala muqayimka ashucuud kani waa muuqaal idiin muuqanaya ee duqaymaha beegsaday dhismayaal ay tobanaan ruux ku jireen kani waa masjidka la duqeeyey ee lagu magacaabo masjidul cali ee ku yaala muqayimka ashucuud ee bartamaha magaalada rafax gebi ahaanba waa la burburiyey masjidka iyo guryo isaga derisla ahaa kadib markii lala beegsaday duqaymo daran oo xagga cirka ah ugu yaraan toddoba gantaal ayaa ku soo dhacay masjidka iyo guryaha kale ee ku hareeraysan kuwaas oo sababay shuhado badan iyo dhaawac صواريخنا طالت هذا المسجد ومنازل محيطة وأدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من الشهداء وأيضا الجرحى weerar wuxuushlimaha iyo dhanka kale ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen waddada aljaa ee ku taala magaalada khaza kadib markii xasuuq wadareed ay kula kaceen dadka deegaanka ciidamo hubaysan oo yahuudda ka tirsan ayaa weerar ku qaaday guryaha dadka rayidka ee ku yaalo mandiqadda iyagoo goob fagaaraha xasuuq wadareed ugu geystay dad u badan haween iyo carruur
بعد ما وقفونا ثلاث قذائف رموا على راسنا ورصاص قليه قليه مكفهم waxay mar kalena istaajiyeen nagu rideen saddex madfac iyo rasaas badan waxay nooga dabagaleen saaloonka iyagoo rasaas nagu ridaya hadda aniga gacan ayaan ka dhaawacanahay gabdhahayga mid yar ayaa shahiiday midna waa dhaawac anigana ilaa iyo saaka waa dhiigbaxayaa جسمها شظايا انا من امبارح الساعه خمسة وانا بنزف كل جسمي arrinta murugada leh ayaa ah in haweenka markii ay xasuuqa kula kaceen kadib ay kala saareen ragga iyo dumarka haweenka ayay ku wargeliyeen inay guryahooda ku laabtaan oo ay ammaan ku helayaan balse markay guriga galeen ayay ku duqeeyeen daanta galbeed ayaa ina wajahaysa cudwaan la mid ah kan ka soconaya jiidda khaza waxaana saacadihii lasoo dhaafayay ciidamada gumaysiga weerar ku qaadeen guryaha dadka rayidka ee ku yaala halkaas xalay oo keliya waxay ciidamada gumaysiga deegaano kala duwan oo ka tirsan jidda khaza ka qafaasheen shan iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah taas oo tirada dadka ay qafaasheen yahuudda tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ka dhigaysa afar kun lix boqol konton iyo shan ruux goobjoogayaal ayaa soo warinaya in ciidamada yahuudda ay jirdil xoogan u geysanayaan dadka ay qafaasheen iyo qoyskooda waxaana intaa dheer inay burburin kula dhaqaaqeen guryaha muslimiinta marka laga yimaado xasuuqa foosha xun ee ka dhan ah dadka muslimiinta ee reer falastiin waxaa geeska kale toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay jiidda khaza ka dhacay iska hor imaadyo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda abuu cubeyda oo ah afayeenka guutada cisudiin alqasaam ayaa qoraal uu kusoo daabacay beertiisa telegramka kaga warbixiyey khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaray howlgalladii dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in dagaalyahanadooda ay toddobaatan labadii saac ee ugu dambeeyey ay burburiyeen afartan iyo kow gaadiid ka gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda islamarkaana ay dileen shan iyo labaatan ka mid ah ciidamada gumaysiga iyo dhaawaca tobanaan kale waxa kale uu sheegay in qaraxyo iyo gantaale ay ku burburiyeen dhufiisyo dhowr ah iyo saldhigyo ay ciidamada yahuudda ka samaysteen jiidda khaza waxaa intaa dheer oo uu qoraalkiisa ku xusay in sawaariikh ay ku garaaceen magaalada talaabiib iyo deegaano kale oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee xooga ku haysta maamulka yahuudda sidoo kale waxaa soo badanaya dadka gaalada reer galbeedka ah iyo kuwa saraakiisha yahuudda ay aad ula yaaban sabarka muslimiinta ee khaza islamarkaana sheegaya in maamulka yahuudda uu yahay mushkiladda keliya ee hortaagan muslimiinta reer falastiin kiyaankaas oo la waayey in ay ka dhigan tahay xalka keliya ee qadyadda falastiin agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka maamulka yahuudda oo loo yaqaano shimbid caami yaallon ayaa ka falceliyey adkeysiga iyo sugnaanta uu allah ku galladaystay shacabka falastiin oo cudwaan adag kala kulmaya dhanka yahuudda sargaalkan yahuudiga ah ayaa sheegay in shacabka reer falastiin ay dagaal adag ku jiraan aysanna isdhiibi doonin sababa ku aadan buu yidhi dadka halgankoodu yahay madax bannaani waa sida uu hadalka u dhigaye janaalka saddex iyo tobanaad oo soo xiganaya hadalka sargaalkan ayaa sheegay in caami yaalon uu qiray in shacabka falastiin ay yihiin kuwo adkaysi badan waan isdhiibi doonin sidoo kale waxauu agaasimihii hore ee shinbid uu tilmaamay in kooxda muqaawamada aysan taagi doonin calanka cad oo loo yaqaano bandiradda nabadda sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadiisi aysan guul ka keeni doonin dagaalka ka dhanka ah shacabka reer khaza iyo garabkooda hubaysan ee iska caabintaada kula jira ciidamada yahuudda ninkan ayaa hore u soo noqday agaasimaha guud iyo hay-adda sirdoonka yahuudda ee loo yaqaano shimbid sidoo kale waxauu soo noqday taliyaha ciidamada badda ee maamulka gumaysiga macaahidda daraasaadka ee qaarkooda ku yaala maraykanka ayaa dhankooda sheegaya in dagaalka khaza uu wax badan ka bedelay fikirka dhallinyarada ameerikaanka ee ku aadan qadyadda falastiin macadka haris iyo xarunta daraasaadka siyaasadda maraykanka ee jaamacadda harfed ayaa codbixin ay sameeyeen waxay ogaadeen in boqolkiiba konton iyo kow dhallinyarada ameerikaanka ay da-doodu u dhexayso sideed iyo toban ilaa iyo afar labaatan ay dhammaadka yahuudda u arkaan xalka ugu habboon ee qadyadda falastiin boqolkiiba lixdan dhallinyarada ameerikaanka ayaa sidoo kale aaminsan in howlgalka duufaanta laksa ee ay toddobadii bishii oktoobar qaadeen kooxda muqaawamada u ka dhashay dulmiga lagu hayo shacabka reer falastiin waxay sidoo kale sheegeen in waxa uu geysanaya kiyaanka sahyuuniga uu yahay xasuuq wadareed ka dhannaha reer khaza سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan jenaraal faransiis ah ayaa sheegay in burburka maamulka yuhuudda uu soo dhowaaday xilli ay reer galbeedku quus ka muujinayaan taageeradooda sahaayinnada muxsin xasan ayaa warbixintan ku eegaya jenaraal hore oo ka tirsanaa ciidanka faransiiska ayaa sheegay in ay soo dhowaatay baaba-a maamulka gumaystaha yuhuudda ee xoogga loogu talaalay dhulka ay muslimiinta leeyihiin ee falastiin isagoo ka dhimbil qaadanaya waxna ku dhisanaya dhacdooyinka kala duwan ee maalin waliba ka dhacaya khaza tan iyo bilaawashadii dagaalka iyo camaliyadda duufaanta al aqsa jenaraalkan hadda howlgabka ah ee ka tirsanaa saraakiisha ciidanka faransiiska laguna magacaabo alan corves ayaa muuqaal baraha bulshada aada ugu faafay ku sheegay in dhacdooyinka dhibaatada loogu geysanayo shacabka iyo dadka reer khaza iyo guud ahaan reer falastiin ay tahay bilowga dhammaadka kayaanka sahaayinada ah ee isku magacaabay israa'iil gumaadka majsarada iyo isirsifaanta ay yahuuddu ka wado magaalada khaza iyo xitaa daanta galbeed waxay tilmaamayaan in maamulkan ka baxay qawaaniinta bani-aadamnimada ah uun wax mustaqbal iyo siiraagid ah lahayn ayuu yidhi alan gorves wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku daray arrinka sidan keliya ma aha balse waxaa aada u soo dhowaaday dhammaanshiyaha maamulka gumaystaha waayo waxaa cad in uu isbedelayo ra-yul caamka caalamiga ah oo uu ku baraarugayo wuxuushnimada yuhuudda waxaana qasab noqon doona in inta xorta ah ay garab istaagaan falastiiniyiinta oo ay ka hor yimaadaan gumaadka ay iska kaashanayaan yuhuudda iyo maraykanka ee lagu baabi'inayo shacabka madluumka ah sidoo kale waxaa qasab noqday in aan la dibdhigin dhisidda dowlad ay ku mideysan yihiin falastiiniyiinta suurtagalna ma ahan in dowladdaasi ay daris la ahaato kayaanka yuhuudda ee xoogga lagu deegaameeyey waayo waxaa aada u adkaaday in ay wada noolaadaan gumaystayaal iyo dad la raba in la gumaysto alan ayaa xilli uu ka qayb qaadanayay barnaamij waraysi ah oo lagu faafiyey baraha bulshada sheegay in kayaanka yuhuudda uu weligiiba isku dayaayay inuu muqaawamada reer falastiin ku tiimbareeyo in ay yihiin argagixiso wuxuuna yidhi laakiin xaqiiqada waxa ay tahay in arrinkaasi uu yahay dhaloonragid lagu sameynayo xaqiiqada argagixisada saxda ahna waa yuhuudda arrinkaasna waa da-bigooda iyo calaamadooda tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii yuhuudda waan ognahay tafaasiisha waxa ay geysteen iyo sida ay ola dhaqmeen muslimiinta falastiin wixii ka dambeeyey markii ay waxa loogu yeero qaramada midoobe ku deegaameeyeen tan iyo intaa yuhuudda ayaa ku kacaysa jaraa-im ka dhan ah falastiiniyiinta alan corves oo hadalkiisa sii wato ayaa yidhi aniga oo ku hadlaya takhasuskayga ah siyaasadda ciidamada waxaan leeyahay muqaawamada halyeeyada ah ee falastiiniyiinta ee dagaalka kula jirta nidaamka naasiga ah ee yuhuudda waxa ay caalamka oo dhan ku dhiirigelinaysaa in la iska dulqaado gumaystaha yuhuudda iyo reer galbeedka caalamka ayaana siraa cusub la geli doona yuhuudda iyo reer galbeedka oo aakhirka ku dhammaan doona talaafiif waxa uu hadalkiisa sii raaciyey waxaan maanta ku qanacsanahay in dagaalka ay ku jiraan falastiiniyiinta si ay iskaga dulqaadaan dulmiga lagu hayo muddo toddobaatan iyo shan sano ah in uu yahay camal jawhari ah oo shucuub badan u horseedi doona in ay baraarugaan ayna door bidaan wax iska caabinta hubaysan inkasta oo ay arrintani laga yaabo inay aada ugu adkaato bulshooyinka kale aan falastiiniyiinta ahayn bulshooyinka ayaa haddana dhanka kale wajahaya dowlado ay ku rakiban yihiin dad teknolojiyo ah oo qani ku ah balaayiin dollar islamarkaana gacanta ku haya dhammaan xarumaha warbaahinta ilaa heer ay faransiiska iyo kanaalada kale ee yurub bilaabeen in ay ku celceliyaan hal go-aan kaas oo ah in israa'iil ay xaq u leedahay isdifaacid jenaraalkan howlgabka ah ayaa aada u adkeeyey isagoo yidhi waxaa qasab ah in laga hortago dulmigan ay ku kacayaan warbaahinada caalamka iyo xukuumadaha yurub kuwaas oo xaqiiqada u maroorinaya danaha maraykanka iyo yuhuudda keliya kama cabsi qabo balse waxaan xaqiiqo u ogahay in yuhuudda markii la fiiriyo dhaqamadeedii tan iyo kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ay suurtagal tahay in ay shacabka falastiin isirsifayso oo gumaad wadareed ay u geysato mana joojinayaan kayaanka sahyuuniga ah falcelinada dawliga ah ee afka baarkiisa ah
dhacdooyinka murugta leh ee ka soconaya falastiin waxa weeye bilaawashada iyo dhammaadka jiritaanka israa'el laynta bani aadamnimo ka baxa ee yuhuuddu ku hayso shacabka degan jiidda khaza iyo daanta galbeed waxa ayna tusinaysaa sida uu u soo dhowaaday inhiyarka maamulka ku naaxay cabidda dhiigga muslimiinta sidoo kale waxaayna tusaysaa in kayaanka yuhuudda ee sii liicaya uuna lahayn wax mustaqbal ah oo sii jirid ah caalamka xorta ayaa hadda bilaabay inuu ka soo horjeesto yuhuudda iyo maraykanka falalkooda bahalnimo iyo munaafiqnimadoodana waa la arkay ra-yul caamka bulshooyinka ku dhaqan caalamka daafihiisa kala duwan ayaa hadda ka hor imanaya beentii ahayd in yuhuuddu ay dhibane tahay waxaana daaha ka faydmay sida ay yuhuuddu daalimiin dhiigyacaba u yihiin
jenaraalka ayaa hadalkiisa kusoo gebagabeeyey maraykanku waxa uu lumiyey awooddii uu ku maamuli lahaa caalamka taasina way og yihiin waxayna aada ugu dadaali doonaan sidii ay gacantooda ugu soo celin lahaayeen awooddaasii macmalka ahayd ee xaqiiqadeeda la wada ogaaday iyo brobagandadii ay ku dhisneed sidoo kale israa'iiliyiintana falastiin sidaasi oo kale ayay u noqon doonaan ugu dambeyntii waxaa aada usoo badanaya falanqeeyayaasha caskariga iyo siyaasadda ee ka faaloonaya dagaalka saddex bilood jirsaday ee ka socda jiida khaza muxaliliinta ayaana dhammaantood isku waafaqsan inhiyaarka soo dhowaaday ee maamulka gumaysidoonka ah ee yahuudda
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan xaalad hubanti la-aan ah ayaa laga soo sheegayaa xeebaha badda cas halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weerar ay fulinayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaarka leleh xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaasoo beegsanayay maraakiibta iyo doomaha u raran maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ee filistiin waxa ay xaaladdu kasii dartay kadib markii ay dowladda maraykanka ku dhawaaqday isbahaysi caalami ah oo ka dhana maleeshiyaadka xuutiyiinta islamarkaana looga hortegayo weeraradan xargaha goosta iyo ay ku qaadayaan maraakiibta iyo doomaha xiriirka le leh yuhuudda balse dowladaha qaar ee uu maraykanku sheegay inay qayb ka yihiin isbahaysiga ayaa soo saaray war ka duwan kan maraykanka iyagoo qaarkood ay sheegeen inaysan ka qayb qaadan doonin howlgallada uu madaxda ka yahay maraykanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa markii ugu horreysay war ka soo saaray isbahaysiga ay ku dhawaaqday xukuumadda washington ee iyaga ka dhanka ah hogaamiye u hadlay maleeshiyadan ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan isbahaysigan cusub ee uu hogaaminaya maraykanka maxamed cabdisalaam oo ah hafayeenka rasmiga ah ee maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waraysi qadka taleefanka ah oo uu siiyey shabakadda aljaziira kaga hadlay waxa uu ka dhigan yahay taxaalufkan cusub isagoona sheegay in wax saameyn ah uusan ku yeelan doonin weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas isbahaysigaana uu yahay mid ilaalinaya un oo keliya masaalixda kayaanka sohyuuniga ah التحالف او التجمع الذي اعلن عنه الامريكي من وسط تل ابيب هو في الواقع ياتي لحمايه اسرائيل بالنسبه لهذا الموقف من الناحيه العمليه هو لن يؤثر على عملياتنا في isbahaysiga uu maraykanku kaga dhawaaqay bartamaha tal afiif waa mid xaqiiqadiisu tahay ilaalinta israa'iil haddii dhanka kale aan ka fiirino isbahaysigan ma saameynayo howlgallada aan ka wadno badda cas sidaas darteed annagu waxaan aaminsannahay in isbahaysigan looga dhawaaqay tal afiif uu yahay mid lagu ilaalinayo masaalixda israa'iil balse uusan ahayn mid ilaalinaya socdaalka badaha dooliga ah waxa ay horraanba soo ridi jireen diyaaradaheenna daroonka ah waxaa jira maraakiib laga leeyahay faransiiska ingiriiska iyo maraykanka oo ku sugan daanta kale ee badda cas kuwaas oo soo dirayo diyaarado wax sahmiya islamarkaana beegsada diyaaradaheenna oo ay soo ridaan kaasi waa dagaalka militari balse ma awoodaan inay horumar kale halkaas ka sameeyaan ilaa ay dagaal toos ah soo galaan mooye taasina waa mid dagaalka sii ballaarin karta kana dhigaysa dagaal gobolka ka qarxa iyo mid dowli ah intaba sidoo kale ma filayaan saamaynta musiibada ah ee ka imaan karta haddii ay sameeyaan wax sidaan oo kale ah وهذا ما سيوسع المعركه ويجعلها حربا اقليميه ودوليه لا يتوقعون ايضا الاثار الكارثيه التي قد تنعكس في حال اقدموا على مثل ذلك mar wax laga weydiiyey go-aanka ay qaateen sharikada waaweyn oo ganacsi oo gebi ahaanba iska diiday inay isticmaalaan xeebaha badda cas ayuu afhayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta sheegay in arrinkaasi ay si dhow ula socdaan islamarkaana ay la xiriireen shirikadahaas kuna wargeliyeen in wax halis ah aysan badaha ka jirin keliyana ay beegsanayaan maraakiibta iyo doomaha xiriirka la leh maamulka yuhuudda نحن تواصلنا مع مثل هذه الشركات ومع الدول الأخرى المرتبطة بها وأكدنا أنه لا داعي لأن يكون هناك توجه لإيقاف الملاحة waxaan la xiriirnay shirkadaha qaar iyo dowladaha ay xiriirka la leeyihiin waxaana u caddaynay inaysan jirin baahi keenaysa in la joojiyo socdaalka xeebaha carbeed iyo badda cas arrinkaasna uu yahay iskuday ay maraykanka iyo qaar ka mida dowladaha reer galbeedku ku doonayaan inay mowqif midaysan ka helaan dowladaha carbeed ee ku teedsan xeebaha badda cas si ay uga qayb qaataan taxaalufka lagu doonayo in lagu ilaaliyo danaha israa'iil balse uusan ahayn mid lagu ilaalinayo socdaalka dawliga ah sidaas darteed waxaan u sheegaynaa qaar ka mid ah shirkadaha iclaamiye inay joojinayaan isticmaalka xeebahaas in weerarada ay beegsanayaan oo keliya kuwa ku wajahan israa'iil waxaana arrinkaas deliil kuugu filan in boqolaal doomo ah ay si maalinla ah u maraan marinka baabulmandab iyagoo aan wax dhiba la kulmin keliya waxa la beegsanayana ay yihiin doomaha ku wajahan israa'iil waxaan dalbanaynaa isla markaana adkaynaynaa annagoo adeegsanayna xiriiradeenna diblomaasiyadeed ee aan la leenahay dowladaha qaar iyo shirkadaha in badda cas ay tahay mid aamin ah ون- ونؤكد ومن خلال تواصلاتنا الدبلوماسية مع بقية الدول ومع الشركات الأخرى بأن البحر الأحمر آمن haddii aan ku soo laabano isbahaysiga uu maalin ka hor ku dhawaaqay maraykanka ee ka koobnaa tobanka dowladood waxaa soo baxaya warar sheegaya in qaar ka mida dowladaha uu maraykanku xusay inay qayb ka yihiin isbahaysigaas ay iska diideen inay ka qayb qaataan howlgallada uu hogaaminaya maraykanka ee la filaya inay dhowaan ka dhacaan xeebaha badda cas halka qaarkoodna ay taageereen islamarkaana ay soo dhoweeyeen taxaalufkan dowladda faransiiska oo ka mida dowladaha sida aadka ah u taageera maamulka yuhuudda laguna xusay bayaanka maraykanka ee ah inay qayb ka tahay isbahaysiga ayaa sheegtay inay taageero weliba ku bixin doonto hawshan si loo damaanad qaada ammaanka socdaalka badda cas iyo manaadiqda ku xeeran in horey ay ciidamo uga joogeen mandiqadda ayay sheegtay dowladda faransiiska iyadoo intaa ku darta in maraakiibteeda ay ku shaqayn doonaan amarka hoggaanka ciidamadooda badda mana xusin in ciidamo dheeri ah ay u diri doonto xeebaha badda cas xukuumadda baariis ayaa saldhig ciidan oo badda ah ku leh imaaraadka carabta halka kun iyo shan boqol oo askari ay ka joogaan dalka jabuuti markabkeeda dagaalka ee langdog ayaana hadda ku sugan xeebaha badda cas dowladda talyaaniga waxa ay dhankeeda sheegtay in mid ka mida maraakiibteeda dagaalka ay u duri doonto badda cas si ay u ilaashato masaalixdeeda mandiqadda iyadoo ka jawaabaysa codsiyo gaar ah oo ay soo jeediyeen milkiilayaasha maraakiibta talyaaniga ah ee isticmaala xeebahaas balse waxa ay xukuumaddani tilmaamtay in arrinkaas uu iyadu u gaar yahay islamarkaana uusan qayb ka ahayn taxaalufka uu ku dhawaaqay maraykanka marka laga yimaado mawaaqiiftan majhuulka ah waxaa midkan ka duwan qaatay dowladda sbain taasoo sheegtay inaysan marnaba ka qayb qaadan doonin howlgal uusan hogaaminaynin isbahaysiga nato ama camaliyaad uusan isku xirkoodu lahayn midowda yurub kama qayb qaadan doono howlgal hal dhinac ah oo ka dhaca badda cas ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda sbain dowladda ingiriiska oo iyadu xaliif dhowla ah maraykanka ayaa si weyn u soo dhoweysay isbahaysigan ka dhanka ah maleeshiyaadka xuutiyiinta xukuumadda london ayaana sheegtay inay markabay leedahay ay u diri doonto xeebaha badda cas si uu qayb uga noqdo howlgalka ay ku dhawaaqday xukuumadda washington isbahaysigani waxa uu qayb muhiim ah ka qaadan doonaa ciidamada badda ee isku dhafka ah ee uu hogaaminaya maraykanka ayay tiri wasaaradda difaaca ee dowladda britain dowlado kale sida holland iyo norway ayaa sheegay inay saraakiil u diri doonaan dalka baxrayn holland waxa ay sheegtay inay diri doonto laba ka mida saraakiisheeda halka norway ay ka dhawaajisay in toban ka mida saraakiisheeda ciidamada badda ay u diri doonto dalka baxrayn halkaasoo loo qorsheeyay inay noqoto xarunta hoggaanka howlgalkan wadajirka ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka xuutiyiinta dalka baxrayn ayaa noqday wadanka keliya ee carbeed ee isbahaysigan qaybta ka ah wadamada kale sida urdun iyo masar oo dana ganacsi ka leh badda cas ayaanan lagu arkin taxaalufkan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa iyaguna iska diiday inay ku biiraan howlgalkan iyagoo ka fogaanaya inay noqdaan cidda ay maleeshiyaadka xuutiyiinta beegsadaan markasta oo ay weerar kala kulmaan isbahaysigan arrimahan isdiidan ayaa horseeday inuu mugdi galo mustaqbalka maraakiib badan oo ganacsi kuwaasoo isticmaali lahaa xeebaha badda cas iyagoo iminka bilaabay inay u wacdaan marino kale oo aamin ah si ay uga badbaadaan weerarada xuutiyiinta wargeeska the gaadiyan ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa sheegay in marka loo eego xasaradaha ka taagan badda cas ay sababta u yihiin weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ay horseedeen in wax ka badan boqol maraakiib iyo doome ah ay beddelaan socdaalkoodii badda cas kuwaasoo u weecday marinbiyood ku yaala dalka koonfur afrika iyagoo xitaa ka fogaanaya isticmaalka kanaalka suweys ee ku yaala dalka masar muranka cusub ee ka taagan xeebaha badda cas ayaa horseedi kara asimo dhaqaale oo hor leh warbaahinta ayaana si aad ah u tabinaysa arrinkan iyadoo mandiqada ay ku wajahan yihiin maraakiib hubaysan oo dagaal u socda kuwaasoo uu hogaaminayo maraykanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda ku goodiyey inay si adag kaga hortegi doonaan duulaankan waxayna hanjabaad u direen cid weliba oo xukuumadda washington kala qayb qaadata howlgalkan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya weerar cusub ayaa lagu qaaday saldhiguu maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in weerar sawaariikh loo adeegsaday lagu qaaday xarun ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq waxaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in halgantaal uu ku soo dhacay saldhigga ciidamada cirka maraykanka caynul asad ee ku yaala dalka ciraaq kaasoo ay tilmaameen inuusan geysan wax khasaare ah kow iyo tobankii bishan sebteembar ayay ahayd markii weerar loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroon ah lagu qaaday xarun iyo laba saldhigo uu maraykanku leeyahay kuwaas oo ku kala yaala suuriya iyo ciraaq kooxo ka dagaalama dalkaasi oo taabacsan xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa marar badan weeraro ku qaaday xarumaha ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin labadan dal kuwaasoo waayadii lasoo dhaafay sii xoogaystay dowladda maraykanka ayaa maaro ulaa weeraradan isdabajoogga ay kala kulmayso maleeshiyaadkan waxaana marar badan ay ka dhaxashay khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaaray ciidamadeeda geesta kale askar ka tirsan nidaamka nusayriga ee bishaar al asad ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dalka suuriya kooxo hubaysan ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday fariisin ay maleeshiyaadka nidaamka nusayriga ee bishaar al asad ku leeyihiin magaalada dayruzuura ee gudaha dalkaasi halka lagu dhaawacay tiro kale kooxihii weerarka geystay ayaa isaga baxay goobta waxaana goor dambe halkaasi yimid ciidamo ka tirsan nidaamka dhiigyacabka ah iyagoo sameeyey howlgallo ay ku dhibaataynayaan dadka muslimiinta ah weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor weerar sidan oo kale ah loola beegsaday maleeshiyaadka nusayriga lagu dilay ku dhowaad shan askari waxaana weerarkaasi mas-uuliyaddiisa sheegtay jamaacada ansaarul islaam ee ka mid ah kooxaha ka jihaada suuriya ugu dambeynna ruushka ayaa sheegay inuu dilay boqolaal askari oo yukrain ah weli waxaa dalka yukrain ka socda dagaal culus oo u dhexeeya dowladda ruushka iyo xukuumadda kiyef kaas oo marba marka ka dambaysa gelaya marxalado kala duwan dowladda ruushka ayaa sheegtay in boqolaal askari ay ka dishay xukuumadda kiyef kadib dagaallo culus oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka yukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in lix boqol soddon iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada yukrain ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaallo culus oo afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi waxa ay sidoo kale sheegtay in sagaashan iyo kow diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan daroonka ay soo rideen ciidamada ruushka kuwaas oo ay dowladda yukrain u soo dirtay gobollada ay xoogga ku qabsatay xukuumadda moosko ilaa iyo hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda yukrain kaas oo ay ku xaqiijinayso ama ay ku beeninayso sheegashada ka soo yeertay ruushka ee ah laynta ciidamadan badan iyo soo ridista diyaaradahan daroonka ah tan iyo bishii febraayo ee sanadkii laba kun labaiyo labaatanka waxa ay labadan dowladood dhex maquuranayeen dagaallo culus oo qarxay kadib markii uu ruushka duulaan ku soo qaaday ukrain isagoo qabsaday dhul badan balse dib loo riixay kadib markii xukuumadda kiyef ay taageero ka heshay reer galbeedka kuwaas oo iminka ka mashquulay islamarkaana taageeradooda u weeciyey maamulka yuhuudda
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله